silan xooji wada shaqaynta bulshada iyo maamulka deegaanka awdiinle iyo weliba iyo weeldhadena kulun iyo kuwada hadalaayeen horumarinta deegaanka dhiniyada amniga nadaafadda walbarashada ganacsiga iyo biyowka canshuuraha silan hirgel iyo adeegyada bulshada muhiimkan ah kulanka iyo weliba gubre ku haaya guddoomiyaha maamulka deegaanka awdiinle ku-xigeenadiis iyo qeybo shilgadisan ee bulshada deegaanka waxaana ku mid dadka deegaanka kulankaasiya ku qaybgalaya bogaadeen iyo ona maamulka ka dhiirigeliana ku shaqeeyowka cadaaladda bulshada maya jaraan koynari saasahan gaabilna insha allahu maybaa asfadaane ilaahay subxaana watacaala cadaaladda inay laga dadaan dhulka samido dhulkala kokume dhulka haddii cadaalad la suubi samidun barwaaqi nagadaas maha ku degay barwaaqa kheyr badan nicmo badan ilaahay raalahashadiis yaa ku degaas laakiin haddii dhulku dulmo ka jar dhulku la roog nakusuugna haddii dulmo jar mayba simido kheyraadkii kuhay dhonku haayan simido dhulkala kogma saasa lawaada maywaalmay walaa antalka gabogow ilinga ku kooyan dhulkugna may anfahay wal ilinka kooy ila anfahe wal ilinka kooy yaa anfahe idadka basaasu marka ilaahay subxaana watacaala ku obsaneen dadaalnin arday haddii mar walba arday si isakufayla arday nusuubin arday nidaamkan iyo horumarkan arday fay lahaade awdin maasha allah meel oo amnije iyo meel raa'iisu bulshadii iskaduumnadii iyoonayla kafaana koru waliha ka saa'idi waliha kunaaqusi dhibaatada yaala yaala ku ogaada kora daraad amal hadda may dhiiday may leeraayi dadku sarfey intahan bahen yay yeereen meel lawiilay la eroog shaqeehayn gadoomiije yana horwed in la wiilay gadoomiise la diyaari waa cusmaan maalinga la eree leeri aan ma ogayn maha marku horta wal kasta inti lis ogaado may leeraay deegaankii dadshay is ogaadanoo isla shaqeeyanoo is dhexgalanoo sala sheegay war oo hadda horta intaha ku kooba moomee walanu ka hadalna fadayna laakiin saasa ha kaga gaabisadee intii un is ogaana wada hariirna shirko kanku dheer oo fidho dheer ee oo lamba wakhti la sii koro oo wakhti shay unku hadal kor anti qaadano aan naftarkay kahaawa ahaan walbadan anti eedanku hadala jeelo guddoomiyaha maamulka deegaanka awdiinle ee gobolka baay ibraahim maxamed nuurkalaay oo uu sinimiilasi hadalka jeediyay weliba uusashey inta muhiimata in laisku kaalada horumarinta deegaanka weli kale uusa dhallinyarada ku booriyey in yoonka halaagsana tahriibka ooyo dalsho aaminana arrintan horta waliba waaha isxog waraysiyo sida horey balan sheegi marka dadka tantaroog walin badan dadka asaabul cuquulka ilaahay arday ka fasiriyaan badan aqoonyahan sidiisba haddii laka er lanka mana ama yaraado ay miswiinado haddii lanka aqoonyahan ulka er lang maadi i diini ka dhisan iyo aqoonyahan ah haddii lanka diin inkaasana maadi kasa wili aqoontiis mana arday iloo beerlanta lankastoo dhalinyaro inta fadhi waliba waa geeka walaa buufiska wadanka laha geli tahriib leh raw oo waalidiintana maskantoo laka xanuunjahay iyo manaha wadanka horta arday iidanka baahahayan ma badan dadka dagaalka hata kore safarjo yeri wali arday dad wereeriya shaashadoonsa anag malayow dadka safarka badan wali kamida dhallinyarada dhallinyarada dhallinyaroy dhallinyaroy haddii un mana isku talan horumara diirana haddii un isku talan lanki hoolo fadaw hooli hele lanki guur fadaw guur hele lanki owlaad fadaw owlaada hele antaba mada ay lakele iyo inka badan anata magaajohanqaad allah ilaahaya lakele ilaahay quraan jaymayka ari ina allaha yarzugu man yashaau bikayri hisaabin eh maay ilaahay kalaamshiya been aha miskiidaan u been ah walaa una mana kan beenoleeg oo manaa walaha sheego beentiis ah ilaahay hadal jeerun ah ilaahay in allaha yarzugu man yashaau bikayri hisaabin ilaahay may liyasan irzaage weliba hisaab langa san irzaage leey yarzugu man qofki yashaau isu doono bikayri hisaabin hisaab langa irzaage leey ilaahagaasa manaa meelkal un guurey ilaahay manaa yurubta jara ilaahay ameerika jara ilaahay manaa dowlad kale jara halis way wallaahi bilaahi walaa tulquu biaydiikum ilaa ulmad yar hogd ay fafokneenata ulmada futihooda doonta haddii ilaahay er arrintan manaa ulmad wali kosa intee ku futihoodan futihan ka saaran linsheega dhallinyaradan mana jiilka yar meeliyo walkoydi hanganti manaa walanjar bahallan tahriibka manaa horta leraw ini arday la saar istilaab gaduudug la saar lakuwaani lankasta oo walaalkin ama ehelkin ama maamulka deegaanka awdiinle oo kaalado bulshada deegaankaasi weliba wusa dadaalanka jara sidii lan hirgeli lahayee xarumaha danda guud iyo sidoo kale horumarinta nabadgelyada nadaafadda iyo bilicda